waxaan u soo wacay muxuu ahay dad maxaa ku dagaalamaya soomaal gallaadiya oo kibir tirsanaada marka dagaalkaas baan idiin soo wacay inaan dadkaas muslimiinta soomaalida oo kuleelka iyo habaarta jooga inaan baaq nabadgel loogu diro waa idhaa meeshaas muxuu ahay dagaalkaas waa in la joojiyo oo la wada hadlo maanta dagaal soomaaliyeed wax u taracaya ma jiraan oo meel kasta dagaal baa ka dhacayo soomaaliya oo dhan gaalkacyuu ka dhacay haddana gallaadi baa laga soo sheegaya markaan waxaan ku baaqayaa oday ahaan inaan dagaalkaas la joojiyo oo wadahadal meel kasta laisugu yimaado oo odayaasha iyo maamulka puntland iyo kulli dawladdu ay shaqayso kibirka sanaadna lala hadlo oo xukuumadda puntland ay la hadasho iyo madaxweynaha ay la hadlaan oo dadkaas muxuu ahaaye sidii ciidamo iyo loo kala dhexdhigi lahaa nabadgeelaan loogu soo badbaali lahaa baaqaas baan adeer u dirayaa dadka soomaaliyeed oo kiilka shanaad iyo gaalkacyaha aan joogno iyo meel kastoo soomaali joogtaba in arrintaas kulayl iyo abaar iyo dhibaato iyo qaxdaa dadkii maanta meel kasta ka haysta dadkaas miyiga oo dagaalada u heelan waa inay dagaal waa lagu soo gurtay waa inay qoryaha iska dhigaan oo dadka walaalahooda masaakiinta u turaan oo dhibaatada iyo kuleelka iyo abaarka iyo macalooshu hayso waa inaan qax iyo dhibaato iyo loogu sii darin xabad aan loogu sii darin dadkaan maanta xabad uma baana nabadgel buu u baahan yahay caqeyl buu u baahan yahay waayahaas baan adeer adigu ku ugu baaqayaa dadkaas waayahay dagaalka ayuu udhexeeyaa ma maleeshiya beeleed baa isku haya halkaasi mise waa ciidamada dowlad deegaanka iyo maleeshiya beeleed
waa laba beelood oo meesha wada dega oo soona gallaadi lagu wada dega ceel biyood baa lagu dagaalamaan anagu maqalnay sida warka loo soo gaaray marka waa labadan beelood oo ceelkaas baa lagu dagaalamay hadda ka hore sanado hore waa dagaalameen marka dagaalkaas waxaan rabnaa in wada hadal lagu bedelo oo nabadgelyo loo soo jeesto sidaas baan dadka ugu baaqaynaa wax dagaal maanta tarayo iyo kuleelka iyo abaar baa dadka meel kasta iyo meesha hadda ku dagaalamayaan qaylageliska meel kasta ka imaanayo abaar iyo biyo la-aan qolaad haddii loogu soo daran hadda cidiba dadka waxba ka harimahayaan adeer waayahay haddii aada xiriir la samaysay dhimasho iyo dhaawac ma jiraa waxbaa jiraa la yidhahan badnayn ilaa maaqaan mar labay noo sheegeen mar saddex bay noo sheegeen adigu dhaawacna waa u jir jiraa marka adigu sidaas baan maqalay xiriirka igu dabeeyey haddee intaas baan hadda sidaan ka ognahay aan maqalay haddee arrintaas waxaan ugu sii daraynaa baaqaas nabadgelyada oo oday ahaan aan ugu baaqayo odayaasha kale oo puntlandna inay wada shaqeeyaan iyo maamulka iyo arrintaas ay cagaha u dhigaan oo gaalkacyo iyo meel kasta iyo gallaadi iyo kiligsanaad iyo wixii ka jiro o dhan ummadda muxuu ahayda dhexdhexaajo oo odayaal loo diro meeshaas intay dhiba weyn ka dhaceen gacanta lagu dhiga anigu sidaasaan ku baaqaya oday ahaan nabadoon dagaalku ma gallaadi gudaheedu ka socdaa mise duleedkeeda
meel rajoodka la yidhaha ka dhacaa la yidhi waa isku mid galaadi iyo rajoodku waa laba meelood la kala sheegay male waa laba meelood isu muuqata weeye adigu an hada ugu bata shan kilomitr meelahaas maya hadda ka hor baa adigu maaqaan adigu saddex sano iyo afar sano ka hor meelahaas baa dagaal awdkaas muxuu ahay cawaqiyo udhexeeya galaadi baa dagaal ku dhex maray dagaalkaas adigu waa dhamaaday waana la dhexaashay haddee hadduu mislaa shalayto ceelkaasa lagu dagaalamay baan maqalay sida warxunti lagu soo gaadhay marka arrintaas baan rabnaa in la joojiyo oo aan baaqa hadda ugu daraynaade sidaas weeye